inuu gaaloobo waxa uga sahlan in dab lagu tuuro waayo labada xaalaba waa dab laakiin keebaa daran dabka aakhiro waa cadaab waayo dabkaynu haynaa gebigiisa marka la ysu geeyo inta toddobada qaarkood lagu shitaa waxa weeyaan boqolkii ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyey waa hal mid ka mid ah boqol axaadiis qaarna waxay leeyihin toddobaatan dabkii ilaahay abuuray markuu intaa toddobaatan ka dhigay ama boqol hal mid buu adduunka u soo dejiyey oo la kala shidanaya sagaal iyo sagaashanka ama sagaal iyo lixdanka kalena ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ku dambeeya marka gaalnimadu waxay keenaysaa noocay naar loogu dhaco sidaa awgeed baa qofku uu karaahaysanayaa qofka macaanka iimaanka gaadhay inuu gaalnimo ku dhaco xadiidka saddexaad can cubaadata ibni saamitin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cubaadata ibni saamit waxa uu leeyahay rasuulka ilaahay qaala waxa uu yidhi baayicuunii igula heshiiya calaa anlaa tushrikuu inaydaan wadaajinin billaahi ilaahay aydan la wadaajinin shay-a shaynaba walaa tasriquu aydaan xadin wax walaa tasnuu aydaan sinaysanin walaa taqtuluu awlaadakum awlaaddiinnana aydaan dilin walaa ta'tuu aydaan la imanin bibuhtaanin been abuurad buhtaankaas oo taftaruuna waa ka abuuranaysaan bayna aydiikum hortiinna wa arjulikum xaye xaggiinna hoose bayna aydiikum gacmihiinna hortooda wa arjulikum iyo cagihiinna labada waa lagu macneeyey walaa tacsuu aydaan caasiyin fii macruufin wanaag inaydaan igu caasiyin faman wafaa minkum qofka idinka idinka midoo oofiya ee ka soo baxa fa ajruhu cala allah ajarkiisa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala isa saaray allah isku waajibiyey ilaahay baa go'aamiyey waman asaaba ka asiiba min daalika arrimaha shay-an wax ka asiiba ka wax kaga dhacee meelka dhac ka sameeya ee fa cuuqiba fi dunya adduunka lagu ciqaabo ee adduunyada lagaga jaraa fa huwa ka jaritaanka iyo ciqaabtaasi kafaaratun lahu waa kafaara gud iyo kaga dhaafid lahu isaga lagaga dhaafayoo intaa laga jaray ayaa tii dambe lagaga dhaafaya waman asaaba min dalika shay-an qofka arrintaa wax ka asiiba uma dabeetana satarahu allahu caza wajal ilaahay asturo fa huwa ila allahi kaasi xaggay allah ayuu subxaanahu wa tacaala ku dambaynaya in shaa haddii ilaahay doono cafaa canhu ilaahay waa cafeeya wain shaa haddii alla doonana caaqaba waa ku ciqaabaya fabaayacnaahu calaa dalika arrintaa ayaanu kula bawaayacoonay ee saxaabigu waxa uu leeyahy cubaadata ibnu saamit radia allahu tacaala canhu waxa uu tilmaamayaa rasuulka ay la baayactameen almubaayacatu waa almucaahada waa heshiis heshiis baan rasuulka la gallay heshiiskani xaguu ka dhacay goor muuse dhacay wuxuu dhacay sanadii labiyo tobnaad ee bicsada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la soo saaray labiyo toban sano laga joogo ayay heshiiskan ay galeen labiyo toban saxaabi bay ahaayeen waa baycatu alcaqabati aluulaa waxay ka dhacday mina meel ku dhow oo laidhaa alcaqaba waxaa lagu heshiiyey qodobadan waxa ugu horeeya oo mar walba halka sare kaga qoran anlaa tushrikuu billahi shay-a inaydaan ilaahay wuxuu xaq u leeyahay cid kale la siinin waayo dulmiga dulmi ugu weynaa la galaa ee bini aadan galaa waa inuu alla dulmiyo subxaanahu wa tacaala oo sidee buu addoon yaroo bini aadani ilaahay u dulmii karaa waa inuu xaqii alleh cid kale la siiyo asalka dulmiguna waa cid aan waxaan lahayn oo siisaa dulmi laydhaa wadca alumuuri fii hayri makaaniha baa dulmi laydhaa meeshay lahayd oo si ay dhigi weydo alle subxaanahu wa tacaala waxa uu waajibiyey al-ishraaku billaahi inuu dulmiyey ilaahay ma dhaafo ishraaga hadduu qofku shirki ku dhinto ma dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofku hadduu shirki ku dhaco wuxuu camal soo samaynayey dhammaantood waa baaba'aya in yarna ka hari mayso qofku hadduu ishraak ku dhinto ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey jannada waxaanu u waajibiyey naar hadduu qofku shirki ku dhaco dhiiggiisaa xalaal noqonaya maalkiisaa xalaal noqda marka uu geeriyoodo lama maydho lagumana tukado qubuuraha muslimiintana lagu dari maayo marka shirkigu waa qadiyadda aadkaa iyo aadkaa u khatarta ah waxa koobaaday ku heshiiyeenna wuxuu ahaa inaydaan shirki la imanin way qaateenoo way kula heshiiyeen walaa tasriquu inaydaan waxba xadin xatooyadu waa xoolo aanad lahayn waxna aanad ku lahayn haddaad wax ku leeday khiyaamaa la ydhaah sariqo lama idhaahdo waa khiyaamo xoolaha cid wada lahaydeen haddaa idinkoo aana ogeyn wax ka saarto waa khiyaana oo waxaanad qaaatay waxaa isugu jiraa badhaad leedahay iyo badh aanad lahayn xoolo aanad waxba ku lahayn aanad lahaynna oo aad qaadato calaa sabiili alkhufya si qarsoodiya ayaa la idhaha sariqa waxa weeyaan rasuulkuna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka qofka waxadaa uu waxadaayo inaanu iimaanba lahayn iimaankana looga saarayo sida dallaayadoo kale uu halkaasala taagan yihi markuu waxaa kaf- ka gacan qaado oo ka food qaado uu ku soo laabanayo shareecada islaamkuna meel adag bay ka istaagtay waxaana la gaadhay xukunka sharciga islaamku in qofkaa markay ku caddaato qadar mucayanoo fiqiga lagu tilmaamana uu qaato in gacanta midig la gooyo waa intaan rusuqa in la jaro oo xal badan ah wax qolooyinkan iminka sheegta xuquuqal insaanku bad bay galaan waxaa la yidhaahdaa gebigooda wuxuu ku dhisan yahay mujrimkay u doodaan laakiin miskiinka uma doodaan mujrimkan xoolaha qaatay ee cid ku tacadiyey ayay u doodayaan u naxayaan kan xoolihiisii intuu ka naxayba la qaatay agoonta loo soo dhacay kan dhuunta laga lisan la qaatay ma arkayaan mujrimkun bay arkayaan markaasay xal kala keeneen xalkoodu muxuu noqday in la qabtoo la xidho markaasaa uu soo xoogaysanayaayo lix bilood buu kuusoo nasanayaa isagoo markii hore ay uu naxiifo inta leego ee dabayshu qaadanayso ayay xidheen siduu u nasanayey wuxuu cunayey isagoo muqmuq walbaaba intaa leegiyey ayuu soo baxaya oo hadhowto afar nin aana iska celinayn waa kow ma ummadday wax yeeleen mise waxbay tareen ummadday wax yeeleen wuxuu galay jeelka isagoo bilow ah oo wax laxadaba aan garanayno daawaha reeraha kala cararaya ayuu galay wuxuu u galay boqol tuug oo ka daran oo soddon jiro iyo afartan jiro iyo konton jiro ah oo nin walbaaba khibraddu ayaad yaabayso way iswaraysanayeen muddadaa subax walba ana kanaa sameeye ana kana jaamacad buu ka soo baxay wuxuu kuu soo baxayaa isagoo boqol kaarto wata oo sida uu u dhigayo aan cidiba fahmayn ma ummadda wax yeeleen mise waxbay tareen ummadda wax yeeleen laakiin haddii shareecada intaa la gooyo waxaad kasii arkaysaa halkee kasii artabaysanaysaa isaga laftiisu waa in toobad keenaa laga yaaba oo waxaa la yidhaahdaa haddii tuugga maalinta koowaad la qabto wuu ka dawoobaa goormuu tuug noqdaa markay maalinta hore u hagaagto maalinta hore uu keerkeerayey markuu dhuftay cidiba qaban weydu yidhah show baasha waa waa lagu badbaadaa laakiin maalinta koowaad hadday wax ku dhacaan weligii wuxuu is odhanayaa badbaadi maysid khalaas dabeetana waa waa uu ka joogsanaya haddii markii koowaadba la qabto oo calaamadaa lagu dhajiyo khalaas waxay culimmadu yidhaahdaan sidan loo sawirayana maaha ummaddaa la wadagoynaya ummadda wada tuug maaha soddonkii sano ee khulafaau raashidiinku haysteen waxay culimmadu xaqiijiyeen saddex nin oo keliya in la gooyey caalamka islaamku intuu leegi soddon sano innagu inteen qabannaa halkiisaa dhowr boqol lagu soo daayaa markaasaynu maalintaa waxa weeye meelaynu marna la waayaa maalmaha walaa tasriquu waxba axadina walaa tasnuu ha sinaysanina sinadu waa waa jariimo aad iyo aad u culus waa jariimo ka xun sariqada sariqadu maal bay ku tacalluqdaa sinaduna sharaf bay ku tacalluqdaa sharafta qofka waa kii sinada geysanayey iyo ciddii loo geysanayey iyo eheladii intaba way taabanaysaa waa qadiyad aad iyo aad u xun waa qadiyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi walaa taqrabuu aayaddu waxay tihi walaa tasriquu ha xadina laakiin sinada lama odhanin ee waxaa la yidhi walaa taqrabuu zina ha u dhowaanina ha samaynaya ha u dhawaaninna ha u dhawaanin baa daran walaa taqrabu zina rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey ummadda ay sinadu ku faafto ee muujista in lagu rido wma wma daharat alfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa usibuu bialawjaaci walafqaami alatii lam takun fii aslaafihim cidday sinadu ku faafto ee muujistaa waxa ku dhaca cudurro aan hore loo aqoonin baa ilaahay ku keenaa ciqaab ahaan subxaana wa tacaala soddon sano waxaan ka badnayn ayaa cudurrada xun ee ay u taaglaha yihiin ee ilaahay subxaana wa tacaala ku ciqaabay aidhisku ka mid yahay iyo wixii la midka ah ayaa ilaahay ku riday subxaana wa tacaala ciqaaban calayh halkay ka waantoobi lahaayeen ayay odhanayaan ha lala saaxiibo yaan la takoorin ha la isticmaalo waxyaalahan maxaan ku dhahda lagaga badbaado halkay ka odhan lahaayeen walaa taqrabu zina dawadii halkay ka dhoweyd ayay garan laayeen waa ummad ilaahay qalbigii iyo maskaxdiiba uu ka qaaday khinsiir baa looga taag waayey iyo doofaar markaasaa ilaahay ciqaabay oo xanuun kaga riday markaasay leeyihin wax yar afka ha lagu xidho hana la yska cuno wax yar bay afka ku wada xidheen gaaladii haddana wuu kusoo qadeeyey in yarna afku ku xidhanaya maxay taraysaa waxaad ku xidhanaysaa haddaad ilaahay uu wax ku ba- haddaad inuu caqli leedahay dee ka fogow wixii laga qaaday xooluhuba geedkay sidaa afka u saareen ay dikheeyaan ma cunaan laakiin bini aadamku wuu ka sii liitaa markuu gaal yahay in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila way ka hooseeyaan walaa tasnuu ha sinaysanina walaa taqtuluu halaynina awlaadakum awlaadiina halaynina rasuulku wuxuu kala dardaarmayaa awlaadda shareecada islaamku waa shareeco naxariiseed waalidkii baa la leeyahay ilmahaaga ilaali ilmihiisii ayaa lo- lagu- lagu dardaarmayaa awlaadduna waxay koobsanaysaa wiilasha iyo gabdhahaba gabdhaha way leen jireen iyaga oo way aasi jireen iyagoo nool qabaa'ilka qaarna wiilashay ku dari jireen hablaha maxay u leen jireen yaydaan ku ceeboobin oo markaad reer hebel soo duulaan ee ay idinka adkaadaan hadday hablaha kaxaystaan oo adoonsadaan inay hebel inantiisii eh, ayaa maxaan ku dhaha meel heblaayo lagu adoonsaday si aan loo odhan lahayn maan anigu u dhammeeyo ayuu odhanaya wiilashana waxay u leen jireen may ahayn carabo dhan kuwaasi qabaa'ilka qaar bay ahaayeen iyagu waxay u leen jireen khashyat alimlaaq walfaqr gaajo iyo faqri bay ka baqan jireen tii baa ilaahay leeyahy walaa taqtuluu awlaadakum awlaadiina halaynina jaahiliyada iyo gaaladu waa isku dabeeco kuwaa hore iyagoo nooloo soo dhashay oo hebel la yidhahday dili jireen kuwanna way ka hortegeenoo uurkay ku dilaan waana isku mid labada xaalo ah hadday uurka ku dilaan iyo haddii isagoo soo dhashay ay dilaan waa isku noocun ijhaadka waxay dhahdaan soo tuuridda waxa weeyaan waa walaa taqtuluu anfusakum iyagu markaa waxay waxyaalo kale iska dhaadhiciyaan waxaan iyagu gacanta ku haynin bay iska dhaadhiciyaan ee bulshada adduunka iyo khayraadka dul yaallaan islaakayn annagaa isku habaynayna war naftaadii baad habeen kari weyday xaaladaadii baad habeen kari weyday maxaad adduun habaysaa ilaahii abuurtaa adduunkan habaynaya isagaa quudka dhigay adiga laguma dirsantaa quudkaagibaa meel ka ogeyn maxaad awlaadda ka hadlaysa qolooyinkeenna ay maskaxda ka xadeen baa saa odhanaya laakiin qofka iimaanka li wuu og yahay ilaahay isaga iyo iyaga isa- iyagaba inuu arsaaqayo walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu hala imanina bibuhtaanin been abuurad taftaruuna waa ka abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulukum cagihiinna been abuuradkani waxa weeyaan waa beenta uu sameeyo afka iyo qalbigu culimadu waxay leeyihin bayna aydiikum gacmihiinna waxa ka horeeya ee xaggan ka soo xiga waa afki wa arjulukum waxa xaggan ka soo xiga waa qalbigii iyo calooshii iyo xubinta taranka qolana saasay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen xubintiinna raganimo iyo caloosha iyo qalbiga midna been ha ku abuuranina oo beentu waa caynkee waxaan jirin ha sheeganin ilmo aanad dhalin ha sheeganin cunto aanad cunin ha ku faanin waxaan qalbigaaga ku jirin ha sheeganin ah walaa ta- walaa ta'tuu bibuhtaanin been abuurad ha samaynin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum bayna aydiikum gacmihiinna hortooda wa arjulikum walaa tacsuu fi macruuf walaa tacsuu ha caasiina fii macruufin macruufka ha igu caasiina shareecada islaamku cidda keliya ee ay leedahay mar walba ha la adeeco waa ilaahay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaga adeecidoodu waa mutlaq xaalad walba wax kastay ku amraan waayo waxay ku amraan waa khayrun iyagu marnaba shar kuma amrayaan laakiin wixii rasuulka ka sokeeya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amro waad eegaysaa khayrka hadduu yahay waad ku adeecaysaa hadduu shar yahayna waad ka joogsanaysaa shardigaasaa ku xidhan inama adaacatu fi lmacruuf waxa laysku yeelaa uun wixii wanaagsan xumaha layskuma raaco ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu lahaa ee wain jaahadaaka calaa an tushrika bihi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudiichuma wasaaxibuhuma fi dunya macruufa waalidkaagu oo aan islaam ahayni hadday shirki ku amraan ha ku yeelin laakiin wanaag kula dhaqan walaa tacsuu fi macruuf intaa markuu kula heshiiye waa imse qodob waxa weeyaan waa lixdaa qodob lix qodob baa lagu heshiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi faman wafaa minkum qofka oofiya faman wafaa minkum qofka oofiya ee idinka idinka mida faajruhu cala allah ajarkiisa ilaahay baa isa saaray subxaana wa tacaala ilaahay cidii waxba kuma waajibso isagaa isku waajibiyey ballankana ilaahay waa oofiyaa oo ballanta kama baxo kii ballankaa ka soo baxa aynu gallay iyo heshiiskaa ajarkiisa ilaahay buu ku leeyey isagoo kaamila ayuu qiyaamaha qaadanaya waman asaaba min dalika shay-an ka wax ka asiiba ee meelka dhac ku sameeya ee siday ahayd uga soo bixi waayaana maxaa la yeelayaa horta faman asaaba min dalika shay-an qofka meel kaga dhaca waa wixii aan shirki ahayn hadduu shirki ku dhaco iyada hadal ma le taas oo qofku hadduu shirki ku dhacu ku dhinto dembi dhaaf ma leh oo hadduu ku dhinto hadduu laakiin ka toobad keeno ilahay waa ka dhaafaya subxaana wa tacaala wixii ka sokeeya sariqadii iyo zinadii iyo qatligii wixii la mid a hadduu wax yeelo oo wax ka dhaco oo lagu ciqaabo oo intoo la soo ogaaday ama isagu iskeenay ayaa laga jaray xadki oo la ciqaabay fa huwa kafaaratu lahu culimmadu waxay usoo qaataan qofka dembi ku dhaca ee adduunka lagu xado in ilaahay kaga dhaafay subxaana wa tacaala cid buu dilay deetana waa loo qisaasay alle subxaana wa tacaala tiisii waa ka dhacday oo dembigii alla waa lagu dhaafay bimuqtada hada alxadiis kii bini aadamkaa hadhaya ka bini aadamkana hadhow alle subxaana wa tacaala ayaa u garnaqaya hadduu sinaysto oo adduunka lagaga jaro dembigaasi waa ka dhacay hadduu waxado oo laga jaro dembigaasi waxa weyan alla waa dhaafiyey fa huwa kafaaratu lahu xadiiskana caddaynaya walow culamada qaar ay ka hadlaan laakiin kol haddii xadiis yimaado hadalkaa kale wuu hadhaya kani waa mid waxyeeleeyeyo ballantii aan sideedii uga soo bixin laakiin laga gooyey isagoon adduunka ka faaruqin waman asaaba min dalika shay-an kaa ballantaa wax ka gaadhsiiya ee wax ka kaga dhaca meel uma satarahu allahu caza wajal dabeete ilaahay asturo oo aan cidna la gaadhsiinin lana ciqaabin lagana goynin fa huwa ila allahi kaa arrinkiisu xagga ilaahay baa subxaana wa tacaala loo loo daayey in shaa cafaa canhu wain shaa caaqabahu haddii ilaahay doono waa uu cafiyaya hadduu doono u ciqaabaya marka dadkii maxay noqdeen beecada galay iyo dadka muslimiintuwa guud ahaan mid ballankii alla oofiyey siduu u ahaa oo ajarkiisoo kaamila qaatay iyo mid waxyeeleeyeyoo meel kaga dhacayoo sideedii aan uga soo bixin oo adduunka lagaga jaray kaana dembigii saasaa lagaga dhaafay iyo mid meel kaga dhacay oo aan cidina ogaanin isna aan iskaynin oo aan laga goynin kaas ilaahay baa arrinkiisa loo daayey maalinta qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala ama u dhaafaya ama uu ka jaraya fabaayacnaahu calaa dalika saasay kula baayactameen xadiidka afraad can abi bakr can abi bakrata qaala samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam oo yaquulu leh ida iltaqaa hadday kulmaan almuslimaani labada muslim bisayfayhima labadooda seefood hadday la kulmaan hadday iskala hor yimaadaan falqaatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi naari naartay ku sugan yihin ida iltaqaa hadday kulmaan almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qultu yaa rasuula allah haadaa kani alqaatilu waa kii wax dilay ee famaa baalu lmaqtuuli ka la dilay xaaladiisu waa maxay kan wax dilay garanay waa kii dhibka geystay ee dembiga kan la dilay isaga maxaa lagu haystaa qaala wuxuu uhi innahu isagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli dilka saaxibihi kan ka soo horjeeda isagu qudhiisuba taagunbaa halkaa dhigtaye wuxuu ku dadaalayey inuu isna dilo xadiiska waxaa warinaya abi bakra abi bakrata ibnu xaaris ibnu kalda waxaa dhalay dabiibulcarab carabta digtoorkoodii alxaaris ibnu kalda ayaa dhalay waa ninkii carab ugu yaqaanay caafimaadka abi bakra ayaa la yidhaahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u bixiyey abi bakra rasuulku waa uu la kaftami jiray saxaabadiisa ninkani addoon buu ahaa aabbihii buu addoon u ahaa waa nolosha la yaabka leh ee carabi ku noolaayeen waxa u dhashay addoon addoone ha u dhashee waa ilmihiisii manuu xoraynine addoonnibuu u haysta waa inankiisii dagaalkii daa'if ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii loo taag waayey saqiif ayuu yidhi nin alla ninkii addoona ee ka soo baxsada colka waa la xoraynaya deetana ninkani wuxuu ku soo baxsaday wadaan qalcaddii oo meel gidaaroo dheer ayuu wadaan ku xidhay wuu ku fuulay wuu iska soo laalaadiyey maca wadaantii albakratu waa wadaanta weyn bakradii wadaantii uu sitay ayuu rasuulku u bixiyey abi bakrata ha ayuu yidhi wadaantii baa loogu magac daray sidii buu magaciisa oo dhan wuxuu ka jeclaa magacaa rasuulku u bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka wariyey rasuulka inuu yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima laba muslin hadday seefahooda iskala hor yimaadaan oo ay damcaan inay isdilaan oo ay dagaalamayaan faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar waa xadiis aad iyo aad u culus ka wax dilay iyo ka la dilay midna badbadaadayo labaduba ahlu naar waxay tilmaamaysaa khatarta uu leeyahay dagaalka muslimiinta dhexdooda ka dhaca waa qadiyad aad iyo aad u culus qofka muslimkiina noloshiisa wuxuu kaga sugan yahay meel ballaadhan fusxa fursad weyn buu haystaa qalbigiisu waa waasic maa lam yusib daman xaraaman intaanu dhiig gardarraa gelin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa tilmaamay maalintaa uu dhiig galo ayaa dhulku u dhaqdhaqaaqaya oo gebiga dhulku uu cidhiidhi kusoo noqonaya dhulka oo kugu cidhiidhiyooba iyo dhirta oo ku qara weydaa dhiig sokeeye leeyahay bay soomaalida odhan jirtay ha dhirtaa ku qara waaysa geedkii dheeraa ayuunbaa gaabanaya adaaba ka dheeraanaya geedkiiba waxaas moodaysa inaad ka dheerta ha dhulkii ballaadhnaa ayuunbaa inta soo noqonaya waayo dhiig gardarraa weeyaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa la zawaalu dunya adduunka oo la waayo gebigiisa ayaa ahwanu cala allahi min qatli imri'in muslim hal muslin adduunka ayaa ka sahlan adduunka gebigiisa ka sahlan markuu rasuulka kacbada dawaafayey wuxuu lahaa kacbo yahay ilahay agtiisa xurmo ayo weyn baad ku leedahay laakiin waxaad ogaataa xurmada mu'minkaa kaasi weyn kacbada mu'minkana ka qaalisan ha rasuulku wuxuu leeyay mu'minka ayaa maca kacbada ka xurmo weyn haddana waxa dhacaysa inuu shaydaan u adeeg shaydaan u yeedho qofka musli qofka muslimkiina dilka khatartaa leh awgeed ayaa ilaahay wuxuu ugu ugu ugu ballan qaaday oo ilaahay ugu hanjabay arrimo badan waman qatala mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ilaahay intaasoo arrimood bustabadhige hase yeeshee laguma gaaloobo haddaanad xalaashanin maalinta ugu darantao maalintaa tira dhiiggiisu waa xalaal dhiiggaagaa ii xalaala markay cadhoodaan waa gaalnimo waayo wax ilaahay xaaraan ka dhigay ayaa tiri waa xalaal hadduu laakiin dilay isagoo le waa meel baan ka dhacay iyo waa noocaasi ma gaaloobin laakiin culays wuxuu ku dhacay dembi aad iyo aad u weyn saa awgeed baa rasuulku leeyahay ida iltaqa almuslimaani muslimaani waayo hadduu gaaloobi laha maxaa la odhan lahaa kaafiraan baa la odhan lahaa bisayfayhima wixii ay isku dilayeen seef wixii lamida hub wuxuu noo doono ha noqdo falqaatilu walmaqtulu fi nnaar ee maadaama aanu gaaloobin fi naarta la leeyahay waxa weeyaan naar baa lagaga goynayaa macnaheedu maaha naar buu ku daa'imayaa oo waxaa ku daa'ima naarta gaalada laakiin waa daa'imaad dheer waa muddo dheer ayuu ku jiraya markaa labadooduba waa ahlu naar qultu yaa rasuula allah waxaan ku idhi haada alqaatil oo kani waa kii wax dilay carafnaahu waa garanay famaa baalu lmaqtuuli ey famaa xaalu lmaqtuuli oo kan la dila arrinkiisu waa maxay wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi isaguba teella ma dhigan isaguba ee waxa weeyaan faruuri gacmaha kuma haysanine qudhiisu wuxuu ku dadaalayay inuu dilo kan kale way kaga horraysay gacantaa ka horraysay qadarka ayaa maxaan ku dhahdaa isaga go'aamiye inuu dhinto wahaa kada labaduba niyaddoodu sawaabay ahayd midba wuxuu doonayey inuu wax dilo waxa lagu cadaabayaana haadaa biqatlihi wa haadaa bixirsihi kan dilkaa lagu cadaabayaa kanna dadaalku ku dadaalayey oo asalba waxaynu doonaynaa xaaladu maraa marxaladu maraa waxaad doonaysaa mar waxaa maraa marxalat lhami waad ku hamideen waad ku fikirtay waa fikir keliya fikirka layskuma cadaabo man hama bisayi'atin falam yacmalha kutibat lahu xasana iyada wanaag baaba lagu qoraya haddaad ku hamido xumaan hami waa fikraduun oo dabeetana aad fuli weydood ilahay dartii uga joogsato xasanaa lagaaga dhigaya laakiin marxaladda labaad waa maxay marxalatu lcasmi go-aan baad ka dhigtay markii hore muxuu ahaa fikrad haddana go-aan baad ka dhigtay ood goyse taa weyaan ta laysku cadaabaya marxaladda saddexaadna waa marxalatu lxirsi waad ku dadaashayba waa tuug xaloo dhan meerayey oo meel degan waayey saaka markuu soo noqday waa dembiile waa lagu xukumay inuu xaday waayo soo kanaan waxba xadin dee wuu ku dadaalay wuu ku dadaalay waa u geli weyde waa u mari weyde xaaladda ayuunbaa keeni weyneye mateeluu dhigtay muu dhiganin laakiin hadduu ilahay dartii uga tago taasi iyado waa gaar marka qofkan waxaa lagu cadaabaya alxirsu calaa qatli muslim qof muslimuu dilay waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu ilaahay dartii uga fogaado xataa hadday shubha gasho markaa dhiigga muslimiinta ee lagu hamuumayo ee mar- siyaabo badan iyo cudurdaaro badan loo samaysanayaa waa macsuum yaa siyaasad lagu banaysanin yaan eh, kambayn lagu banaysanin yaan dhul iyo dhul aan waxbaba laga dheefayn yaan la isku dilin yaan waxyaalo kale nafta bini aadamka lagu banaysanin dembigaysa gala ayaa qofka ka badan waa inuu aad iyo aad iga taxadiraa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man yaqum qofka istaaga laylata alqadri laylata alqadriga iimaanan waxtisaaban iimaanan billahi rumayn waa la rumaysan yahay waxtisaaban iyo ajardoon gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii tegey ee horreeyey oo dhan ayaa loo dhaafaya abi hurayrata radi allahu canhu waa cabdiraxmaan ibnu sakhr addawsi al- radi allahu tacaala canhu isaga qudhiisa rasuulka ayaa u bixiya abi hurayra waxa weeyaan waa kunya labadu waa kunyo kunyo fiicanna weeyaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu ku soo dhowaynayaa oo saxaabadiisa waa uu kula mudaacaboonayaa waxay tilmaameen culimmada siyarku inuu rasuulku habeen qabow uu arkay abu hurayra oo gosha soo geliyey bisad yar oo darratay oo qabo maaratay dhaxamootay ayuu gosha geliyey isagoo u naxaya siri maa haada siri hirratun siri yaa abaahir ayuu odhan jiray abaahir ha ayuu ku yidhi magaciibaa ayaa la booday abaa hurayra radi allahu canhu kunyadaas ayuu rasuulku u bixiyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man yaqum qofka istaaga waa wax la isla fahmayo istaagid keliya maaha man yaqum lisalaati oo waxa xadfan wixii loo istaagayey waayo waa la isla garanayaa qof cidle istaagay oo haddana ka dhaqaaqay inaanu waxba ajara ka helin laakiin salaada xadfan man yaqum lisalaati waayo salaada meelaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay alqiyaam sara jooggaas man yaqum qofka u istaagay leylat alqadri habeenka leylatulqadriga iimaanan ilaahay dartii waa la rumaysan yahay waxtisaaban ilaahay awjar kaga rabo leylat alqadr waa habeen waa habeenka ilaahay habeenada ka calaamadsaday halka ilaahay maalmaha uu yowma carafa ka calaamadsaday leylat lqadri waa habeen la qariyey oo ilaahay xikmado badan iyo ujeedooyin badan iyo siro badan uu u qariyey ay ka mid tahay siraha in la kala ogaado qofka dadaalaya iyo ka aan dadaalayn in laga ogaado ka wahsanaya iyo ka aan wahsanayn waayo haddii la caddayn laa la astayn laa lamaba kala gartayn ka dadaalaya ka aan dadaalayn habeenkaasaa xataa kii salaada ka tegey uu safka kaa buuxin lah markaasaa meel la kala maro la waayi lah sagaal iyo labaatan kalena way seexan lahayn waxaa kaloo loogu talagalo siraha ka mid a in soddonkaba la cibaadaysato oo inaad habeen cibaadaysato oo sagaal iyo labaatan kala cibaadaysan weydo iyo inaad leylatulqadriga iyo sagaal iyo labaatan kala cibaadaysto waxaa khayr badan inaad leylatulqadriga iyo sala- saddex- sagaal iyo labaatan aan isku daro maxaa lagu ogaadaa witriga ayuu galaa tobanka dambe laakiin culimmadu waxay dhahdaan qofka intaba cibaadaysta intaba cibaadaysta laa maxaala wuu helaya wuxuu ka dhigan yahay qof la yidhi ninkaad rabtay intaa guriga ku jirta ayuunbuu ka mid yahay intaas buu ka mid yahay marka macnaheedu waa maxay intaa guriga ku jirta haddaan nin walba bariidiyo oon salaamo oon magaciisa weydiiyo kii aan rabay ee waan helayaa habeenkaad rabtay soddonkaasu ku jiraa haddaan habeenba aana seexanin oo midba inaan ka cibaadaysan kara aan cibaadaysta uun inta taagay waxa weeyaan waad heshay ogaadana cibaadada habeenkaa la cibaadaysanayaa xaddi macluuma ma leh in yar iyo in badan waa la kala badsanayaa mooye nin kasta haddaad in yar cibaadaysatana leylatulqadriga waa istaagtay oo dembigaa ilahay waa kaa dhaafaya subxaana wa tacaala haddaad dhexdhexaystay haddaad badsatana waa la mid way kaa kala badan yihiinuune laakiin ajarka waa la helayaa dembigana ilahay waa dhaafaya laakiin waxaa lagu xidhay iimaanan ilaahay aada rumaysan tahay iyo ajar aad ku doonayso oo aan wax kale ka ahayn dembiga la dhaafaya waa kee ma kii yaraaba ma kii weynaaba culimmadu way ka hadleen labadaba laakiin waxa u dhow sida imaamu ibnu xajar casqalaani uu leeyahay dadka yaan laga soo dadka yaan lagu soo cidhiidhiyin wax ilaahay waasiciyey oo culimada qaar ba waxay idhahdeen waa dunuubta yaryar wuxuu sheekhu leeyahay dunuubta yaryar weysadu way dhaaftaa weysaduba way dhaaftaa salaada sunnuhuba way dhaaftaa ummadda ayaa lagu cidhiidhine xataa kabaa'irta buu leeyahay sheekhu ibnu xajar casqalaani raxmat ullahi tacaala calayh can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay waslam qaal ina diina yusr walan yushaada diina axadu ilaa galabah ina diina diinta islaamku yusru waa fudayd walan yushaada diina diinta iskuma adkeeyo axadun cidnaba ilaa hadduu isku adkeeyase halabahu waa ka awood bataa waa ka qaalib noqdaa ee fasadiduu hagaajiya waqaaribuu dhadhaweeya wa abshiruu bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilghadwati kalahaada waalrawxati iyo caraabaha wa shayi min addulja iyo waxoogay guuragala wa shayi min addulja iyo waxoogay guuragala kaalmaysta xadiidka abu hurayra waxa uu tilmaamayaa wuxuu dawo u yahay cibaadada iyo qaabka loo cibaadaysanayo oo diinta islaamku waa diin ku dhisan yusri iyo fudayd halka diimihii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cusleeyey reer bani israa'iil culayskana iyagaa keenay laakiin ilaahay markii hore ma keenin iyagaa isku adkayn jiray si weyn baa loogu cusleeyey laba saddex shay baanu ka sheegaynaa qodobka koobaad towbadoodu may ahayn tayna oo kale markaasaa ilaahay daruur madow keeni jiray iyagoona sarkayn bay gawda iska saari jireen marka daruurta kor loo qaado ayaa inta dhimatay iyo inta badbaadayba la odhan jiray towbaddiina waa la aqbalay culays aad iyo aad weyn buu ahaa salaadii kagamay ansaxaynin meel aan masaajidooda ahayn albiyac waalkanais haddii aad weydo mama tukanaysid waxaa kaloo ka mid ahaa haddii ay kugu dhacdo nijaaso jidhka ama marada inaad goyso mooye xal kale muu jirin maydhi iyo xasmay jirin in meeshaa la gooyo iyo maradaa mooyaane ilaahay waa fudeydiyey maa jacala allahu calaykum fi diini min xaraj ilaahay diinta culayska muu saarin yuriidu llahu yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr diintu waa fudayd walan yushaada diina axadun diinta iskuma adkeeyo cidi ilaa hadday isku adkaysana halabahu wuu ka qaalib noqdaa diintaa ka adkaanaysa diintu waa fudayd fudaydkaa ha lagu wado yaan la isku adkaynin sidii reer bani israaiil isugu adkeeyeen sidaa ogeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaalin jiray inaanay ummaddiisu iyo saxaabadiisu aanay isku adkaynin habeen habeenada ka mid oo arkay xadhig guriga ku xidhan suu yihi waa maxay xadhigani saa lagu yihi waxa le zaynab oo maxay uga jeedaa markay salaatuleylka ka daasho ayay qabsataa ay dhici gaadho lulada ayay qabsataa suu rasuulku yihi laa mah calaykum bima tudiiquun u kaadiya waxaa awoodaysaanun ayaa ilaahaydi saaray haysadkaynina qofku waxa weeyaan awood buu leeyahy daaquu leeyahy wuu daalaya wuu gaboobaya wuu weynaanaya wuu xanuunsanaya waxa weeyaan waa inuu diinta aanu isku adkaynin laakiin goorma adayga la garanaya waxa laga dadka qaar haddaad salaada jamaca ku tukato inay kudhahaan diinta isku adkaynin ee guriga iskaga tuko ha haddii aad ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo cilmigiisa isla baro runa diinta isku adkaynin culimmadu waa badan tahay la maxaa miisaanku muxuu yahy mid kalena isagoo leh shaydaan baa moogtay qofka karkaarka weydaariya shaydaanku waxa la dhaha wuu uriyaa qofka wuu eegaa hadduu arko qofkan inuu jecel yahay nashaadka iyo waxqabadka wuu sii tukhaantukiyaa wuxuu dhahdaa adiga intana kuguma filla adigu waxaa tahay nin muhiima oo hawlkara oo waxqabada hadday iyagu saddex goor maydhaan cagaha adigu labaatan maydh waayo adigu waxaa tahay mid dadaal badan hadday toban sunnaystaan soddon ka dhigo adigu ha waayo wuu wuxuu doonayaa inuu sii karkaarka weydaariyo xagga kale uga tallaabiyo qofka kale u arkay inuu caajiska iyo waxsiga jecel yahay iyo waxqabad la-aantana dib uu riixaa wuxuu le in allaha kafuur raxiim hadhow baad gaari doontaa hadhow baad samayn doontaa waad ka toobad celin doontaaye iska daa waayo dabeete isagu wuxuu ka ilaalinayaa uun dhexdhexaadkii uu rasuulku rabay ayuu kaa ilaalinaya marka waa in lagu ilaaliyaa miisaankuna waa ficilkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii rasuulka iyo saxaabadu samayn jireen waa dhexdhexaad ha ka badinin hana ka hoosaysiinin waa wada garanaysaan saddexdii dhallinyarada ahaa ee guryahaas rasuulka yimi ee arkay camalkiisii ee nin walbaaba wax yidhi mid baa wuxuu yidhi anigu habeen oo dhan baan soo jeedayaa weligay seexan maayo midna wuxuu ihi maalin oo dhan baan soomanaanaya oo weligay maalin afka wax gelin maayo midna wuxuu ihi weligayba dumar laygu arki maayo guursan maayo cibaadaan u go'aya rasuulku wuu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi inii akhshaakum lilahi waatqaakum lahu ilahay anaa idinku cabsi badan asuumu wa uftir wa usallii wa anaam ah rasuulku alayh salaatu wasalaam anaa ilahay idinku cabsi badan oo ilahay ku- idinku aqoon badan waan tukadaa habeenkii qayb ka mid a qaybna waa seexda maalmana waa soomaa maalmana waa furaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnahayga nacaa anigayga mid maaha marka dhexdhexaadkaasaa la rabaa rasuulku wuxuu na amray fasadiduu sawaabka toosiya oo sawaabka ha ka tegina sawaabku waa maxay waa dariiqa waa dariiqa labada jambile ee aad baabuurka ku hayso oo hadduu dhinacan uga dhacana mahlakada ah dhinacan hadduu uga dhacana mahlakada ah diintu waa caynka xaggan haddaad uga badisana waa nooca xaggan haddaad uga badisana waa sidaa labada gorba waa mahlako waa bartanka waa dhexdhexaadka dhexdhexaadkuna waa shayga ugu wanaagsan fasadiduu sawaabka ku toosnaada waqaaribuu dhadhaweeya ma dhammaystiri kartaan xaqii ilaahaydi ku lahaa marnaba ma dhammaystiri kartaan waayo ilahay wuxuu naga dhigay bini aadan bini aadamkuna waa dembi badan yihi faqaaribuu dhadhaweeya uun haddii ilaahayna odhan lahaa dhammaystira culays badan baa inagu dhici lahaa laakiin waxaa laynagu yidhi ha- ma gaadhsiin kartaane dhadhaweeya wa abshiru bishaaraysta oo in ilaahay idiin abaal gudayo oo ilaahay ajarka idin siinayo ku bishaaraysta waayo mooralkaa lagu shaqeeya mooralkaa lagu shaqeeya qofka kuuliga ah ee subaxii shaqaynaya muxuu intaa u shaqaynaya waxaa u muuqata yoomiyihiisi qofkan muuminka ah ee shaqaynaya haddaanay jannadii halkaa u oolin oo aanu ajarkii ilaahay eeganaynin waxa weeyaan uu daalaya uu caajisaya mooralka wuxuu ku hagaajinayaa bishaarada uu leeyahay wallaahi markaasaad gaadhaysaa sidaa ogeed baa qur-aanku inta badan uu jannada soo qaata wastaciinu kaalmaysta bilqadwati kalahaanta waxaa lagu shabahayaa qofka muuminka ah qof musaafirah oo socdaalah waayo socdaal baynu nahy adduunyada marna waynu soo gallay marna waa ka baxaynaa socdaalkaasaynu ku jirnaa socotaynu nay socotadana maxaa lagu yaqaanaa waqtiyada wanaagsan bay eegtaan ee naftana aan ku adkayn qaboobisada iyo qaboonada eegtaan subax hore ayaa ninka dal- dalmareenka ee yaqa- dhulka yaqaanaa subax horu booda markay cadceeddu kulaatana wuu harsadaa markay qaboodu haddana dhaqaaqaa waa intaa xadiisku sheegayo habeenkiina wuu guuro galaayo habeenkii dhulkaa soo gaabta sa la sheego oo diid eh, xadiisku sheegay dhulka ilaahay waa soo ururiyaa habeenkii waxaad jari karaysaa inaanad maalintii jarayn marka waxaa la leeyahay safarka ilaahay xaggiisa loogu jirayo aakhiro ka faa'idaysta xilliyada muhiimka ah subaxyada hore galabtii habeenkii xilliyada naftu aanay daalayn ka faa'idaysta la leeyahay oo naftana xaqeeda ilaali wa shay-i min adulja waa waxoogay guuragala markaasaa waxaa la doonayaa qofka muslimkii inuu dadaalo wakhtiyada uu eegto naftiisana aanu dhibaataynin ilahay waxaan ka baryanaa ilahi wanaag alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد آه، وحين كسو جرني أحاديث في كتاب كينن وحين صور ميني حديث كي لحاد حديث كتضواد وحورني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة Een, cabdillaahi bni cabaas ilaahiy isagii aabi baa ka raali noqday waxa uu leeyahay ina wafda cabdilqays wafdiga qabiilka cabdilqays lamaa ataw nabiya sala allahu calayhi wasalam markay nebiga u yimaadeen qaala waxa uu yidhi man ilwafdu waar wafdigu waa ayo aw man ilqowmu nimankani waa ayo buu ku yidhi qaaluu waxay idhahdeen rabiica qabiilka rabiica la yidhaha baanu ka tirsannahay qaala waxa uhi marxaban bilqawmi marxaban ha soo dhowaadeen ama soo dhowaada bilqawmi yaa lalqawmi qowmi haw aw bilwafdi ama wafdi haw soo dhowaada hayra khasaaya idinkoo aan hoogin walaa nadaama aan murugaysnayn muruge iyo hoogtoona idinkoon lahayn soo dhowaada buu yidhi oo marxaban ahlan wasahlan faqaalu waxaan yaa rasuula allah innaa annagu laa nastadiicu ma awoodi karno an naatiyaka inaanu kuu nimaadno ilaa fi shahri alxaraami bilxurmala mooyaane bilaha kale kuma iman karno wa baynanaa wa baynaka sababtaanu kuugu iman lahaynaa waa maxay wa baynanaa wa baynaka annaga iyo idinka waxaa noo kiin dhexeeya haada alxayu qabiilkan alxayu qabiilkan min kufaari mudar ee gaalada reer mudara ee famurnaa waxaadna amartaa biamrin arrin faslin kala dhigdhigan oo kala saafan arrintaa kala saafanoo nukhbir bihi aanu ugu warranno onu gaadhsiinno man wara'ana cidda naga dambaysa wanadkhul bihi aljanna jannada aanaanu ku gallo arrin aanu ummaddaydii gaadhsiinno jannana aanu ku gallo noo sheeg markaasuu u warramay wasa'aluhu waxay kaloo weydiiyeen can alashriba waxyaalaha la cabo faamarahum rasuulku wuxuu amray sala allahu calayh wasalam biarbacin afar shay wanahaahum wuxuu u diiday can arbacin afar kalena waa u diiday amarahum wuxuu amray biliimaani billahi waxdah inay ilaahay keligii rumeeyaan qaala waxa uu ku yidhi atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu billahi waxdah ilaahay keligii rumayntiisu maxay tahay waxay tahay ma garanaysaan qaala wuxuu yidhi allah warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa garanaya qaala wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa inaad si xaqa u qirtaan ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa anna muxammadan rasuulullah muxamedna inuu yahay rasuulka alle wa iqaamu salaati salaada aa ogtaan wa iitaa'u sakaati sakadana aa bixisaan wa siyaamu ramadaan bisha ramadaanna aa soontaan wa an tucduu inaa ka bixisaan min almaqnami qaniimada aa gaalada ka heshaan alkhumusa shan meelood oo meel wanahaahum wuxuu ka nahiyey can arbacin afar shay alxantami baalka la dhaha xantamka waa waa jelxadda jelxadaha wax lagu qaboojisan jiray innagu iminka ma naqaanay horaa loo isticmaali jiray oo dhoobo laga sameeyo oo dusha sare lagaga dhoobo ayay odhan jireen dalaaq waa jelxad dhoobo ah oo dusha ay kaga dhoobi jireen waxyaalo kululeeya wadubbaa'i baalka dubbaaga la yidhaahdo waa aaraadubbaha waaweyn oo iyana jelxad yaray ka samaysan jireen baal yaroo ubba ah ubbay ka samayn jireen waa dubbaa aaraadubbaah wanaqiiri geedka timirtoo la xorday oo isna nooc jelxadoo kalea laga sameeyo annaqiir waa jirridii timirta oo laga xordo waxa waag isaguna jelxadda waalmusafati iyo kala mariyo jelxaddiioo caadiya ayaa lagu dhoobayaa daamur almusafat taa la daamureeyey wa rubamaa qaala waxaa kaloo inuu yidhiba almuqayar ta qaar kala mariya alqaar wasift waa isku mid waa daamurka wa qaala wuxuu ihi ixfaduuhunna xafida wa akhbiruu bihinna arrimaha u sheega man wara'akum ciddaydi ka dambeeya xadiiskani waa axaadiista imaamu albukhaari caleyh raxmatullah uu usoo qaato baabuliimaan wafdigani waxay ahaayeen wafdi cabdilqays cabdilqays waa qabiil caana oo qabaa'ilka carbeed ka mid a carabtu markay laba u qaybsamaan qaxdaaniyiin iyo cadnaaniyiin waxay ka mid yihiin cadnaaniyiinta waa qabiilka rasuulka ee u nisbo sheegta ee u abtirsada ismaaciil ibnu ibraahim calayhi salaam nebi ismaaciil iyagaa sii kala qaybsamo markaa waxay noqdaan mudar iyo rabiica iyagu waa rabiica markaa mudarna waa qabaa'ilka faraha badan ee ay ka mid yihiin quraysh iyo kanaana iyo khusaac iyo qolooyinka la midka ah qabiilkani waxay degan yihiin baxrayn waa dhul aad u fog oo madiine marka la joogo aad iyo aad uga fog maxaa keenay inay islaamaan waxaanay ahaayeen qabaa'ilkii ugu horreeyey islaama iyadoon dhulka kale o dhan laga islaamin ayay islaameen waxay culimmada taarikhdu tilmaamaan nin socoto ah oo safar ah ayaa madiine soo maray dabeetana asxaabadu ridwaanullaahi calayhim diinta u bandhigeen ninkii iska soconayey wuu islaamay markuu islaamayna wuxuu tegay dalkoodii diintuu ugu baaqay way islaameen wafdigana markaa yimi wafdigana waxay ka koobnaayeen afar iyo toban nin sheekha la yidhaahdo ibnu xajar alcasqalaani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay markaan in badan raadiyey sideed nin baa magacyadooda helay inta kale ma helin waxa wata nin la yidhaha alashaj alcasri alashaj alcasri ama ashaju cabdilqays ay axaadiistu u taqaano waa ninka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi inna fiika khaslatayni nin yahow waxaad leedahay laba dabeeco yuxibuhum allahu warasuuluh oo ilaah iyo rasuulkiisuba ay jecel yihiin waa maxay buu yidhi alxilmu waalanaat dulqaad iyo deganaan baad leedahay suhi yaa rasuul allah ma waxaan anigu iska sansamaystayba oon isbaray dabeecadaan isbarayba mise waa mid ilaahay ugu abuuray sudi waa mid ilaahay kugu abuuray markaasuu yidhi alxamdu lilah aladii jabalanii calaa khuluqin yuxibuhu allah warasuuluh ilaaha dabeecad ilaah iyo rasuulkiisu jecelyihin ugu abuuray ayaa mahadleh way yimaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida caadadaa wuu toyday wuxuu ihi man ilwafd wafdigu waa qoloma nimankana waa ayo waa darma buu ku yidhi man ilwafd ceebna maaha inaad tidhahdo hebelow qolamaa tahay iyo nimanku waa reerma ceeb maaha ilaahay baa yidhi wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu haddii barasho unaad uga jeedo oo aanad uga jeedin hadhow ku foge iyo hadhow ku collaytan iyo hadhow maxaan ku dhahdaa wax ku ku waxyeellee markaad ogaato qabiilkiisa ka aarso haddaanad uga jeedin garasho un ay kaa tahay waxa weeyaan waa qadiyad wacan ee mali lqawm aw mali lwafd shakigaa ma ibnu cabbaas baa leh mise wax la ruwaadda ka sokeeya waxay u badan yihin culimmadu ninka ka soo warinaya ibnu cabbaas inuu shakiyey rasuulku ma wuxuu yidhi wafd mise qowm waxayna nimankii way sheegeenoo rabiica aanu nahay qabiilka rabiica la yidhaahdo waa qabiilka mudar ka soo horjeeda oo qabiil ballaaran rasuulku waa soo dhaweeyey calayhi salaatu wasalaam marxaban soo dhowaada oo waxay kelmaddu ka timi cala araxbi wasica meel ballaaran ku soo dhowaada ha gacmo furan waxay inagu nidhahno weeyaan marxaban bilqowm aadna rasuulku u isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam cidduu soo dhoweynayo marxaban buu odhan jiray marxaban bilwafdi aw bilqawmi hayra khasaaya idinkoo aan hoogin walaa nadaama aan murugoonin alkhasaaya waxay culimmadu leeyihiin maxaa loo yidhi hayra khasaaya walaa nadaama ummadaha kale waxay ku soo islaamayeen dagaal iyo hub caaradii markaasaa la dulaynayey iyagu laakiin kuwani qabiilkani iyagoo ikhtiyaarkooda qabay yimaadeen oo sharaftoodii leh oo aan hoogin tallaabadan ay qaadeen ee ah inay islaamaanna aan ka murugaysnayne ku faraxsan markaa rasuulku waa u bogaadinaya wuxuu leeyay niman qiimo badan baa tihiin oo aan la hoojinine iyagu diinta qaatay ikhtiyaar ku qaatay aan murugaysnayna markuu soo dhaweynaya yaa rasuul allah ma innaa laa nastadiicu ma awoodi karno an naatiyaka inaanu ku nimaadno ilaa fi shahri alxaraami bilxurmale mooyaane bilaha xaraamkaee xurmadali waa afar bilood afar bilood oo diintii hore ee nebiyullaahi ibraahim ay ka dhigtay mid xurmo leh diintii nebi ismaaciil ay ogolaatay shareecadeena nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaamna ay halkoodii ku daysay waa bisha rajab oo gaar u taagan iyo saddexda la xajo shawaal iyo dilqacda iyo dilxaja afartaa bilood bay haayeen markaasaa way isdhex mari jireen waxbay kala iibsan jireen cidna cid ma eegi jirin markaa waxay leeyihiin bilaha kaloo dhan kuma iman karno colaad ba'an baa jirta lama soo dhex mari karo waa mudaro annagana rabiicay noo arkaan dabeetana waxa weye iyagii baan isbixinay haddayna arkaan oo qabiilkaa kala nahayna maba soo bixi karno kuma iman karno kuma soo gaarin ee waxaana noo dhexeeya kufaartan mudar oladan kufaarta ee gaalada ah oo laba arrimoodba way nagu nagu haystaanoo midi waa qabiil ahaan way nagu dilayaan midna waa diinta waa islaamoo waanu islaamnay annagu iyaguna waa gaalo haddaba kol haddaanaan ku iman karayn famurnaa waxaadna amartaa biamrin arrinna amar faslin kala dhigdhigan arrin cad oo waadixa oo nukhbir bihi aanu gaadhsiinno man waraa'ana cidda naga dambaysa wanadkhul bihi ljanna jannadaan aanu ku gallo arrintan wasaaluu waxay si gaaran uga waraysteen can alashriba marka waxay ahaayeen niman aad iyo aad cilmi u leh oo diintuna ay si fiican u gaadhay waxa le ya rasuul allah duruuftaasaanu ku noolnay kuma soo gaari karno war cad oo aan ummaddaydii gaadhsiino na amar dabeetana fa amarahum wuxuu amray biarbacin afar wanahahum can arbac afarna waa u diiday amarahum biliimaani billahi waxda wuxuu amray inay ilaahay keligii rumeeyaan oo soo kuwan muuminiinta ah ee ilaahay dartii u yimi ee ilaa baxrayn soo socday waa maxay iimaanka la amraya culimada qaar waxay leeyihiin dadkoodii baa qaar weli gaalayiin marka iyaga kuwaasaa la leeyahay iimaan ha la yimaadaan taa waxay culimmadu ku radiyeen yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu aayadda qur-aanka ee suurat lmaa'ida dadka muminiinta ahow aaminuu ilahay rumeeya waxaa leeyahy muminiin baa tin haddaan rumeeya waxa weeyaan iimaankiinna siyaadiya oo kordhiya waa kordhaaye iimaankiinna cusboonaysiiya wuu duugoobaaye iimaankiinna akida oo xoojiya waa daciifaaye saddexaasaa looga jeedaa asalba haddii adiga oo shay ku gudatida lagu idhaahdo shaygaas sidaas samee waa xoojinuun adoo wax dhisayaa lagu yidhi dhis baak oo aad u dhis ha kolley waad waday macnaheed maxay ku kordhinaysaa xoojin ha aliimaanu billahi waxda ilaahay rumeeya keligii markaasuu rasuulku su-aal weydiiyey sala allahu aleyh wasalam atadruuna man iimaanu billahi waxda ma garanaysaan wuxuu yahay aliimaanu billahi waxda waa in la weydiiyo qofka ardayga ah su-aasha intibaah bay keentaa waxay keentaa qofki inuu soo jeesto inuu kaya dareenkiisa iyo fahamkiisa uu soo jeheeyo cilmina way lahaayeenoo may iska odhanin waxay dhahan allah wa rasuuluhu aclam waa aadaabtii saxaabada ridwaanullahi calayhim wixii ay garanayaan iyo waxaanay garanaynba ee adab ahaan iyo ixtiraam ahaan ayuu odhan jiray ilahay rasuulkiisaa garanaya wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam shahaadatu an laa ilaha illa hu ana muxameda rasuulullah wa iqaami salaa wa itaa isaka wa siyaamu rawdaan ee wa an tucdu min almaqnami alkhumus waa shan shay sawtigan ahaa afar buu amray afarna uu u diiday waa maxay shantani culimada qaar waxay leeyihiin shanta waxaan ku jirin shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muxameda rasuulullah oo iyagu marka horeba dee shahaada way hayeen oo muslimiin bay ahaayeen ee afarta la amray waxay ka bilaamaysaa salaada iyo sekada iyo soonka iyo qaniimada inay ka bixiyaan khumus waa afarta iyo afarta dambe ee waxa wax lagu cabaa qolna waxay leeyihin maya waa afarta hore ee waxaan ku jirin qaniimada qowlkaa horaa saxa shahaadadu kuma jirtee iyagu waa hordhac markaa rasuulku wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam shahaadada ilaahay inay keligii qiraan rasuulkana ay keligii rasuulnimo u qiraan salaada ay ogaan arkaanteeda iyo shuruuddeeda sakada ay bixiyaan waajibaadkeeda iyo waxeeda o dhan wa siyaamu ramadaan ramadaanna ay soomaan wa an tucdu min almaqrib alkhumus maxaa xajkii loogu soo dari waayey xajka waxaa loogu soo dari waayey nimankani mar hore islaameen xajba markaa muu soo degin xajku wuxuu soo degay sanadkii lixaad qowlka saxda ah amaba sanadkii sagaalaad see la leeyahy markaa muu jirin maxaa haddaa qaniimada loo sheegay qaniimada waxaa loo sheegay gaalay ku dhex nool yihiin gaalada ay ku dhex nool yihiinna dagaal baa ka dhexeeya markay dagaalamaan ay guulaystaanna waxbay soo qaniimaysanayaan ay soo qabsanayaan waxay soo qaniimaysanayaan siday odhanayaan miyay bililqaysanayaan miyay boobayaan sidee u qaybsanayaan rasuulku wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam inay shan u qaybiyaan sida sharcigu dhigaayo shantaa ay mid gaar u dhigaan khumus baa la yidhaahdaayo bayti maali lmuslimiin muslimiintu ka dhexeeya horumarka muslimiinta lagu qabtaa afarta soo hadhayna iyagaa qaybsamaya iyaga ayaa qaybsanaya markuu afarta amray wuxuu u diiday afar arrimood afarta arrimood waxay kala yihiin waa afar weelo weelasha maxaa loogu diidaya weelasha laftooda loo diidi maaye waxa weelasha lagu isticmaalaa loo diidaya can ilxantami xantamku u diiday waxa xantamka lagu isticmaalo u diiday xantamku waa maxay waa bahasha jilxadda la yidhaahdo ee dhoobada laga sameeyo ee inagu biyaha ku qabooji jirnay ayaa iyagu waxay u samayn jireen intay wax ku dhoobaan uus iyo waxbay ku dhoobi jireen dabeetana waxay ku rii jireen god intay afka ka xidhaan waxay ku shubi jireen waxa khamiira cinabka iyo waxaasaa ku khamiirin jireen dabeetana khamri baa lagu samayn jiray marka waxa lagu khamiiriyo jilxadda ha ku khamiirsanina oo ha ku sakhraamina ha jilxadda waxba ha ku khamiirinina kow wadubaa dubu waa bahal dhallinyaradu xabxab ku weegyahay waa aaradu baan naqaanay bahalkaasaa la xordaya ubbadu u eka ubbaa laga samaynaya ubbadaana iyadana waxbay ku khamiirin jireen intuba waxa weeyaanu sharaab lagu sakraamo ama timiraha ka sameeyaan ama cinabka ha ka sameeyaan ama qabadida ha ka sameeyaan waxay doonaa ha ka sameeyaane waxa lagu khamiiriyo aaradubaana ha ku khamiirinina bahasha jarxadda lena ha ku khamiirinina annaqiir kaa timirta lagu xordayna waxba ha ku khamiirinina wlmusafad kaa daamurka la mariyey iyagu daamur may aqoonin laakiin waa wax daamurka u eego geed bay gubi jireen geed madow geedkaa marka la gubaa lagu dhoobi jiray kaas lagu dhoobayna iska ilaaliya almuqayar ama almusafad ziftiguna waa waa bahalka qaarkuna waa la mid markuu intaa u diiday afartaa shay wax lagu khamiiriyo midna ha ku khamiirina oo ha cabina intaa markuu u sheegay wuxuu ihi ixfaduuhunna xafida wa akhbiruu bihina ma waraakum cidda idinka dambaysana u warrama marka waxaa laga qaatay xadiidkan iimaanka inay soo gelayaan acmaasheenna caadigaa salaadu iimaanka ka mid tahay soonku ka mid tahay waa kii ilaahay subxaana wa tacaala lahaa wamaa kana allahu liyudiica iimaanakum xadiidka sideedaad can abi mascuudin can الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam qaal idaa anfaqa rajulu ninku markuu bixiyo calaa ahlihi ehelkiisa markuu nafaqeeyo wax siiyo yaxtasibuha ilaahay ajaruu kaga rabo fa hiya lahu sadaqa sadaqa ayay u tahayo ilaahay buu ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala xadiidka waxaa warinaya abi mascuud cuqbata ibni camr ibni saclab alansaari abi mascuud albadri buu caan ku yahay saxaabigani waa ansaari wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa anfaqa arajulu ninku markuu biiliyo ee uu nafaqeeyo wax siiyo calaa ahlihi ehelkiisa ehelkiisa waa inta uu masruufo ee waajib ku tahay uu masruufo waa xaaskiisa iyo awlaaddiisa iyo haddii aabbihii iyo hooyadii ay fuqara yihiin walaaladiina hadal baa ka taagan oo culimmadu walaaladii ma ku waajibbaa mise ku waajib maaha waxaana u dhowdahay haddaanay waxba hayn inay ku waajibtay intaasaa ehelka laysku idhaahdaa ehelka wuxuu siinayo haddii yaxtasibuhaa ilaahay dartii uga jeedo fa hiya lahu sadaqa sadaqa ayay tahay ee sadaqadu way macna way noocyo badan tahay sadaqadu mar waa sadaqad keliya marna waa laba sadaqo mar waa sadaqad keliyaoo qof miskiina oo aan wax qaraabaydi ka dhaxaynin ayaad wax siisay waa hal sadaqo qof ehelkaaga ah oo qaraabadaada ah oo baahan baad wax siisay waa laba sadaqo sadaqat alqurba wa sadaqa daatiha sadaqadda lafteedii iyo qaraabadii marka waa shay qiimo badan biilkii aad bixinaysid ee marka horeba kugu waajib ahaa haddaad alla dartii u niyooto khayr badan baa soo kordhaya waxaana liita oo dayacmay oo aan macnabo lahayn qofka weligiiba bixinayey ee aan marna niyoonin kolle wuu kaa baxaya kolle wuu kaa baxayaa waad bixinaysay maad miisaanka xasanaadkaaga ku darsatid oo maxaa kaa xiga niyad keliya markaad bixinaysa uun ilaahay dartii u niyooto miisaankaaga xasanaadkay soo gelaysaa carruurtaadi iyo reerkaagiina waa ay maxaan ku dhahdaa ay ku intifaacsanayaan marka waxa weeyaan qadiyadaha tilmaamaya qofka muuminka inuu aad iyo aad caqliga uga shaqaysiiyo asalkaba waxaa lagu kala tagaa oo lagu kala dheereeyaa niyada shaygaas umuu qofna niyoonaya ka kalena ma niyoonaye uu iska bixinaya dadka qiimaha leh ee ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ka dhowi waa kuwa wax walay qabanayaan oo wanaagsan ilaahay darti uga jeeda markay cuntada cunayaan ilahay darti bay cunaan markay malabiska xidhanayaan kolle way xidhan lahaayeen ilahay dartii bay uniyoodaan inay caruurda asturtaan inay nimcada ilaahay muujiyaan markay seexanayaan inay ilaahay subxaana wa tacaala salaadiisa u kacaan wax badan bay ka faa'iidaan dabeetana intaa waa loo qoraya waa kay culimmadu isku halxidhaaleeyaan annaa'im almustayqid ama annaa'im alcaamil qof hurda oo shaqaysanaya mataqaana qof hurda oo malaa'igtii oo shaqaysanaya oo loo qorayo ajarka waa anu hurdaa waa kuma waa kaa ilaahay dartii ku seexday waanu hurdaa toddoba saacadood siddeed saacadood sagaalaha hurdo waa loo qoraya marka waxa oo dhan waxay ku xidhan tahay niyadaada marka qofka ehelkiisa wax siinaya ee niyaysta ee qalbiga ku qabta ilaahay subxaana wa tacaala sadaqa ayuu uga dhigayaayo miisaanka xasanaadkiisa loogu qoraya idaa anfaqa rajulu waa qofkun baa looga jeeda hadday gabadha lafteeda wax biilinayso waa la mid hadday xoolo leeday oo iyadoo wax biiliso waa la mid alrajul waa almar-u baa looga jeeda qofka idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi hadduu ehelkiisa wax siiyo yaxtasibuha oo ilaahay dartii uga jeedo fa hiya lahu sadaqa laakiin gabadha markaynu sheegayno gabadha waajibkuma aha laakiin way dar ilahi waa u bixin kartaa waana ku sadaqaysan kartaa albukhaariyu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wuxuu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam man yurid allahu bihi khayran qofka ilaahay khayr la damco yufaqihu fi ddiini ilaahay diinta ayuu fahansiiyaa wa inama alcilmu cilmiguna waxa weeye bitacalumi barashaa wax lagu keenaa albukhaari qaala waxa uu yihi bukhaari qaala rasulu lahi sala allahu alay wasalam man salaka qofka mara dariiqan dariiq yadlubu bihi uu ku raadinayo cilman cilmi uu ku raadinayo sahala allahu lahu ilaahay wuxuu u sahlaa dariiqan dariiq buu u sahlaa ila aljannati jannada u raaco can mucaawiyata qaala samictu nabiya sala allahu alay wasalam yaquul man yurid allahu bihi khayran qofka ilaahay wanaag la damco yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta wa inamaa ana anigu waxaan ahay buu rasuulku leeyahy sala allahu alay wasalam qaasimun qaybiye wallahu yucdii ilaahayna waa bixiyaa walan tasaala haadihi lumma ummaddanu ka suuli mayso qaa'imatan mid ku taagan oo haysata calaa amri illaahi amarka ilahay iyo diinta ilaahay laa yaduru ma dhibayo man khaalafahum cidda khilaaftaa xataa yaatiya ilaa ilaahay keeno amrullahi amarkiisa saddexdan xadiisaynu akhrinay labada hore bukhaari baa wuxuu leeyahay qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam waxaa isweydiin leh bukhaari nebiga miyuu soo gaadhay waa maya bukhaari miyuu soo gaadhay saxaabadii oo ma taabici baa maya taabici maaho muu soo gaadhay waa taabicu taabiciin taabiciintuu soo gaadhay marka xadiidkan waxaa la yidhaahdaa mucallaq alxadiis almucallaq wuxuu ka booday laba qof halkuu odhan lahaa taabicigaasaa ii sheegay taabicigana saxaabigaa u sheegay saxaabiguna rasuulku ka warinaya ayuu yihi qaala nabiyu sala allahu alay wasalam muxuu saa u odhanayaa meel kaleo kitaabkiisa ka mida ayuu labadaa ku sheegaya markaa wuxuu ku leeyahay meeshaa kale ka doono waad ka helaysaaye ciddii warisay almuhim wuu soo gaabsadayoo wuxuu ku keenaa baabka baabka markuu sheegaabuu tacliiqna raaciyaa qaala nebiyu buu yidhahdaa tacaaliiq baa la yidhaahdaa imaam ibni xajar casqalaani raximah llahu tacaala ayaa tawsiiliyey kitaab la yidhaahdo tacliiqu- taqliiqu tacliiq marka xadiidkan hore mucaawiya wariyey kan kalena waxa leh abidar alkhifaari sida saxdaa weeyaan xadiidka hore waa xadiid aad iyo aad u qaaliya wuxuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man yurid illaahu man waa cidda qofka yurid illaahu ilaahay la damco bihi qofkaba khayra wanaag qofka ilaahay wanaag la damco waa qof rag iyo dumar nin yar iyo nin weyn kuu doona ha noqdee qofkii ilaahay khayr la damco khayrkaasna wuxuu tilmaamayaa khayr adduunyo iyo mid aakhiro qofkii ilaahay khayr la damcaa muxuu siiyaa xoolo fara badan jaah iyo sharaf buu siiyaa masab iyo jago wuxuu siiyaa ee sare waxa uu ka dhaliyaa reer hebel mu odhan yufaqihu ilaahay wuxuu fahansiiyaayuu baraa fi diini diinta ayuu baraa xataa yucallimhu lama odhan wuu baraa lama odhan yufaqihu wuu fahansiiyaa marka waxay culimmadu kala soo baxaan fahanka iyo cilmigu inay kala dambeeyaan oo fahanku ka ballaadhan yahay cilmiga qofaa cilmi haya laakiin aan aad u fahansanayn waa kii ilaahay lahaa fafahamnaaha sulaymaan sulaymaan baanu fahansiinay nabiyullaahi daawuudba cilmi buu lahaa laakiin fahanka markaa waxaa ku dheereeyey wiilkiiyo sida sulaymaan ahaa sulaymaan marka man yurid illaahu bihi khayran qofka ilaahay khayr la damco yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta bal u fiirso markaan aad ugu dhaadhacin macnaheedu waxa weeyaan qofka diinta ilaahay fahansiiyo ee aad u fahmow bishaarayso ilahay baa khayr kula damcay kol haddaad fahantayba maxaa ka dhalanaya mafhuumu mukhaalafaha maxaa ka soo horjeedaa kaaan ilaahay khayr la damcin diinta ma fahansiiyo ayaa ka dhalanaya haddaad dhahdo qofkii masaajka laga helaa ilaahay baa khayr la damcay maxaad ka fahmaysaa ka masaajka laga waayana khayr lama damcin marka rasuulku leeyahay qofka ilaahay khayr la damco ilaahay diintuu fahansiiyaa waxaa laga rabaa qof walba inuu tafaxayto ula wallahi aad noqotid kaa khayrka lala damcay hadduu iska fadhiisto yidhahdo anigu waan sogaayo khayra lama damcin waxaad leedahay maxaa ku ogeysiiyey maxaa ku ogeysiiyey markaad shaqo tegaysa ma tidhahdid aniga arsaaqadee lama damcine waad waad shaqo tagtaa uun ilahina uu soo gacan geliyaa ma dhaqaaqdid oo buugga qaadato kitaabka qaadatid si aad u soo barato si aad u noqoto qolada ilaahay khayrka la damcay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa kaloo xadiisku kusii laday qadiyad muhiima wainama